sare ukac ayaa laga dareemayaa xoolaha la keeno saylada magaalada jowhar oo isugu jiro geelo iyo ari intaba iyada oo lagu jiro jilaal aysan lahayn xoolaha meel ay daaqaan waxaana la filayaa inuu yimaado rababkii xilliga guga oo ka da-a dalka soomaaliya maxamuud faarax xasan waxa uu ka mid yahay ragga ganacsatada xoolaha magaalada jowhar waxa uu sharxayaa qiimaha geela la keeno saylada jowhar halka uu ka yimaado geel qaali waaye geel waa qaali iyadoo loo sababeynaya isla markaas wakhtigii wakhti roobaadkii uu soo dhow yahay qof kastana uu leeyahay roobka hadduu mar da-o oo dhulka qoyo bacdigeeda ay xoolaha qaalayaane cisha sidaas awgeed geela waa yaraade waana qaali geela boqolkiiba sagaashan waxay ka yimaadaan dhinaca hiiraan ilaa shaw gamboole dhinacaas uu naga soo galaa geela waxaa joogo dhaqaal ma joogo laakiin geela hilibka ah geela oo kawaanka ah midka oo hanti ilaahay ku geela birimada noocaasaa jooga geela birimadee soddon ilaa labaatan iyo sideed intaasuu kale maraya maanta dhaqaal hadda badanaa dhaqaalka boqol sagaashan wax la celinayo wax la ceshinayaa ka mid yahay qaalinta dhaqaalka oo shan jirka labaatan iyo laba labaatan iyo saddex ilaa labaatan iyo shanaa jirtaa oo malyan aa wuuba iska dheeraaday waddankii wuuba ka dheeraaday wakhti roobaadna waa iska soo dhow yahay sidaas awgeedaas geel uga aanaynaa qaalka ganacsatada ayaa xiliyadan oo kale isugu tagta hadba neefka cayilan maadaama aysan weli da-in robabkii guga oo xoolaha ay u badan yihiin caato waana taa sababta keentay in xoolaha ay ku yaraadaan saylada xoolaha jowhar yuusuf axmed ducaale ayaa ka mida ganacsatada iibisa ariga waxa uu sheegayaa sababaha keenay sarowkaca ku yimid ariga saylada kusoo dhawaaw maanta aad iyo aadoo yacni ay xoolihii noogu qaaliyoobeynay sidaas daraaddeed oo lagu jiro bishii maarso xoolaha waxaa qaalignimada waxaa keenaa xoolihii waa kala haray kii dhiigga lahaaya layskugu imaanaa ayagoo meelo fogfog oo qaarkood ayna soo lugay karin oo rax zaa'ida jirto waxaad dareemi kartaa in oo nagu soo fool leeyahay gugi oo noo curo rabo marka sidaan oo kale waa qaaliyoobaan bilahan oo kaleento waxaanoo laga keenaa ilaa iyo hiiraan dabadiisa dambeento shaw ilaa iyo gamboole ilaa iyo mukayle dhinacaas hiiraan geeskiisa ilaa iyo buulaay dhinacan hiiraan ay ka yimaadeen marka xoolaha oo dhacsan ma soo lugay karaan baabuura lasoo saaraa waad dareemi kartaa jidadka waa kala xiran yihiin waa rafaad marka neefkii yimaada saylada marka neefki dhiig leh nin walba wuxuu leeyahay marka neefkii ku tamaho dhiigga leh soo baxsa marka kii ganacsigana neefka dhiigga leh xilligan iskugu imaana marka qaalinimada sidaasaa keenaysa neefka cayilan ha oo birimada eh alla iskugu yimaada xilligan oo kaleento waxaa loo qaataa magaalada muqdisho caasimadda wallaahi waxaad dareemi kartaa yacni xoolaha horta hadda jilaal oo aad u kullaa lagu jiraa xooluhuna maanta yacni roobabkii iyo wixii dhibaatooyinkii nin walba xoolihii marka oo xoolihii xilliga ceshanayna ku jiraan waxaan kaleento kuu sheegaa xoolaha markay saanoo kaleento u qaaliyoobaanu badeecadii kaleentana waa qaaliyooday galleydoo kaleento qofku markuu neefku soo safarsanaa wuxuu ku gadanaa shalaqdiisa waxaa waaye badar waaye shalaqda waxaa waaye waa galleyda sida masagada marka iyaduna sayladaha sidaasay ugu qaaliyoobeen asiga neefka marka ninkii oo soo wata asiga neefkiisa ku dhagaa
gobolka shabeellaha dhexe oo ku tiirsan waxsoo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha iyo raashiinka dalka iyo dibadda in ay sare u kaceen oo ay qaaligaroobeen